tababarkan waa kula kabaradaay aasaaska aqoonta maaliyadeed ee islaamka iyo bangiga iyo weliba isku kaaladana bangiga caalamiga ee sombanka iyo jaamacadda baydhaba iyo oona ku faa'iidaysada doonaan arday laa ku shalxulay jaamacada keelan magaalada baydhaba weliba tababarkan oo dareeri doona muddo lama maalin ee laka goboday xarunta sombanka iyo kaleta magaalada baydhaba ankoreen rofesor caweys cabdulaahi iyo maxamed sheekh aadan bilow oo ay macalimiin biyodoonaan tababarka ayaa ku hadleen muhiimada laku leeyahy lankamadan lanmuslum ee u hobaada fiirida xataa arkaanu lbeyc mise shuruudu lbeyc ii sheeg walaha gadada fadahay shuruudajay mee toobacda ertama gorada u lanki ardayda dhownamu ee lanki oo masaajide walaha ku lagbeysaday gorada korkaas laakiin dhallinyarada guudhaanga ku hadalahay lankimayka eray business administration economicsti ahaana ka eray waxyaabo bays hoobaada warsatona oo diintatisku warsatona ma gordo markan jaamacadaha guud ahaan gaar ahaan jaamacatu baydawa maadaama umul jaamicaad yeeta mayhan bandhikaane oo ikhtiraax ee suggestion ahan jeediyaane ini oo qismi oo islamic finance laka baradow barnaamijkan oo qayb ku mid ee brograamyada internshipka oo ardayda oo jaamacadda baydhabo university la sii doono mayna qiib kuyayaa backage oo iskaashi dhinaga walbarashada oo bangigu isku caawi doonaa jaamacadda backagekaas may ka xusanaayahiin m o u ama heshiis is-afgarad amba isfahan kayleeraay mudakarata tafaahum oo dhexmaray bangiga iyo jaamacadda mustaqbalka dhow haddii lay karaal naqda bangiga may ha kordhii doonee barnaamijyo oo ardayda laka caawiyo sida may ku mid alqard alxasan ama deyn oo walfaa'iideeyo liinku qaadaana oo deyntaas lama dhinaba qaadada korto dhinaga agabka oo walbarasha alaabta walaa laka baradaw sida kombyuutarada laabtoobka iyo sidaas oo kale daabacadda curriculumka buugaagta dhanka kale sayid ali shariif oo maamulaha laantaa magaalada baydhabo ee sombaanga ayaa way ku hadlay sababta ku dambeysay tababarkan anoo leeron magaalada sayid cali shariif maxamed maamulaha sombank baydhabo maybaa dhawaayay martida quruxda badan waa ku qayb galli tababarkan qiimaha weyn leh oo ciwaanjay riidka ku muuqda tababarkaasoo si wada jira sombank iyo aan qabadi doonaan jaamacadda baydhabo jaamacaddii inka horreeytay lagu aasaaso koonfur galbeed runtii mayba sharaf iyo karaamani filina in sheekh aweys oo waalidkii dhinaca walbarashada dadka inka weynaayey macallimiinta iyo dadku noo hasaareen iyo dadkiisas inka weynaay hasaareen oo reerbaydhow ahaayen waalid shoohay dhinaca walbarashada ninka ahay in geedka tababarka hinan qaban qaabyahay unin ka somba ahaan sombang ahaan mayba diyaarinayna markasta inaan ku qayb qaadana qaybna ku hadna tababarada iyo walkasto walbarashada laka hormariyo oo jaamacadda baydhabo qabadaasa saasoo kale jaamacadda baydhabo may rajeynaya insha allah tababarka kan laynin ahana kan bilowning ahaada haanu ahaan kusii cumqisan oo laka barado guud ahaan nidaamka bangiyada ee islaamiga inay qaban qaabiyaan ardaydan oo langoboday tababarka iyo weybayooyina haana walyaabo badan ku fahmi doonaan aasaaska aqoonta maaliyadeed ee bangiyada iyo islaamka